can anas radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam kaana wuxuu aha yatanafas mid isku neefsada fi sharaabi sharaabka alaasan saddex u neefsada yacni wuxuu jeedaa markaa macnaha laga jeeda kan ku macneeyey yotanafas waa ku neefsan jiray khaarij alinaa weelka dibadiisa markaa waxaynu sheegnay fiihi fawaa'id sixiya faa'iidooyin caafimaad baa ku jira amba markaa haynoo daahirto faa'iidooyinka aynu ogaan amba inaan ogaanin amarka nebigu sala allahu alيyه wasalam iyo ficilkiisuba waa sharci amarkiisu waxaaba asalka uu keensadaa wujuub wax la ihahdo waajibnido iminkana waa ficilkiisii oo tilmaamaya marka arrintaas inay arrin sunnaati وcan anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi kaana akar ducaaءi الnabiyi salى اllahu alيه wasalam ducadii nebiga badankeedu waxay ahayd allaahuma aatinaa fi اdunya xasana allaahuma ya allahu ilaahayo aatinaa nasii fi اdunya adunyadan xasanatan wanaag nasii wa fi laakhirati aakhirana xasanatan wanaag nasii wa qinaa ilaahow naga ilaali cadaab الnaari cadaabka naare ilah naga ilaali mutafaq calayh ducadan halkeed ku aragteen qoladaasaan weydiinaya ducadan horaad u aragteen lakin bal meeshaad ku aragteen i sheega a dee quraankii ku jirta aan aayad quraan ahayn suuraة اlbaqara ayay ku jirta alla wuxuu tilmaamay dadku inay laba qaybood yihiin wa min annaasi man yaquulu rabbanaa aatinaa fi اdunya wmaa lahu fi اlaakhirati min khalaq wa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi اdunya xasanata wa fi اlaakhirati xasanata ulaa'ika lahum nasiibu mima kasabu wallahu sariicu lxisaab dadka waxaa ka mida mid odhanaya ilaahu adduunyada nasiib aakhirana nasiib kuma laha kaasi mar haddii la aakhiro khalaaq kuma laha nasiib iyo xab waxa ugu sahlan inu ku dhaca waa kufr ama kabiira wey laakiin waxaa ka mida buu ilahay ihi mid odhanaya ilaahow adduunyadana xasana iyo wanaag nasiib aakhirana xasana nasiib haddaba xasanada adduunya maxay tahay ducadii nebiguna waa ta ugu badan waa ducada ay tahay inaad ku ducaysato inta badan waayo waa duco macno ballaaran koobsanayso waxaa lagu fasira xasanadan adduunyadu waa khayr oo dhan isku soo ururiyo culimada qaar ba waxay dhaha waa gabarh wanaagsan ilahay inuu siiye xaas wanaagsan oo sacaadada waxaa ka mida bu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam xaaska inuu ilaahay ku wanaajiyo mid ahlu khayr oo nafteeda iyo caruurta iyo ehelkaba aad ku aaminto hadduu ilaahay kugu soo hagaajiyo waa maxay waa sacaadada adduunyada ayay ka midta markaas dunya xasanata imra'ata saalixa nebigu sal اlahu alay sl wuxu uhi addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyada ilgebigeeda oo alaab yaroo lagu yar raaxaysan bu dadka oo laga markaa tegayo mataaca adduunyadana maxaa ugu wanaagsan imra'atu saalixa buu nebigu yihi saalixa waa mid xagga ilaahayna ku wanaagsan mar hadday xagga ilahay ku wanaagsanta xuquuqda ninkeeda iyo ehelkeeda iyo mas-uuliyadda saarana way garanaysaa waxaa kaloo lagu fasiray markaa walad saalix ilmo wanaagsan ilahay inu ku siiyo oo maxaa nicamka ka mida isaga laftigiisa ilmo wanaagsan ilahay inuu qofka siiyo oo qofkiioo dhintay oo xabaal galay hadduu ilmihiisii qof wanaagsan yahay uu ducaynaya waalidkii dabeetana halkaasaa biil uga soconaya hebel tarmiis buu qaataa ma maqan isagoo bir hore dhintay hadduu jabuutiiyo malaaga sogan jir tarmiis rabbaaniya kuu soconayo ah in weladkaas uu u duceeyo waalidkii waalidkii waa goorma aw waladin saalixin yadcuu lah buu nabigu yihi haddaanu ilmihii saalix ahayn miyuu waalidkii xasuusanaya waa maya waa mid isagoo horta marka hore saalixa mar hadduu naftiisa saalix u yahay waalidkiina wuu xasuusanaya saa awgeed bay markaa marka hore tahay weladku inuu saalix kuu noqonayo horta ilaahay baa haya laakiin sabab baa jirta haddana koo waxay ka soo bilaabaysaa intaanad guursanba gabadha aad guursan doonto inaad diin ku doorato oo nebigu muxuu uhi sal allahu alay wasalam fadfar bidaati diin faridat yadaak waarta diintana ku gulayso gacmaha kaa boodhabeyn waa tarbiyatu awlaad baa halkaa kasii sahmisay marka hore ta kale inaad ilmahaa tarbiyadayso oo diinta lagu tarbiyaday carruurta marka mar haddaad ilmihii soo tarbiyadaysay dee hadhowna markaa waa ku xasuusanaya iyo qofku inuu waalidkiisa laftiisa u samafalo waxyaalaha keensada carruurtiisu inay samafalaan waxaa ka mida isagu inuu yahay mid waalidka u samafalaya siduu isagu waalidka ula dhaqmo waan kuwiisuna ula dhaqmay waan aqalka sugay taas hadduu waalidkii kuxu yahay kuwiisun bu ilahay ka siinaya hadduu waalidkii wanaagsan yahay kuwiisun bu ilahay ka siinaya qisa ayaa la soo wariyaa qisadaasi oo ah nin baa markaa indhabeelay dabeetana inankiisi baa kaxeeyo wadi jirayoo markaasuu aabba halkaasaan halkaasaan tegaynaaye meel heblaayo iska sii jooga kaas waan kugu soo noqonayaa markaasuu meeshaadi geysay waa halkee sur waa meel noocaya noocaas geedka noocaya noocaas ayaa ku ku yaalla sur iska tag waayo aabbihii buu isagu intuu soo kaxeeyey berigii geedkaa laftigiisa uu kaga tegey markuu dhalinyarada ahaa ayuu halkaa kaga tegey isna berigii indhabeelo inta la kaxeeyey ayuu halkaa inankiisa kaga tegay sidii ku yidhi buu ku yidhi weliba waan kugu soo noqonaya isna wuu sii gartay muxuu yidhi kuga noqomaysa iska tag marka kamaa tudiinu tudaan waa xikam sidaad u dhaqanto ayaa lagula dhaqmay almuhim carruurta waa in diinta lagu tarbiyaday marka hore carruurtan aynu uga bilaabayno a b c-da waa in diinta lagu barbaariyo oo qur-aanka lagu barbaariyo qofka haddaad aakhiradiisa wanaajiso ad aakhiradiisa saxdo ha adduunyada isagaa ka shaqaysanaya soo ma ogid qur-aanka ku arki maysid waar shaqo tagaay waar shaqaystaay waar adduunyada ka shaqaystaay laakiin qur-aanka maxaa ku jirta aakhira ka shaqaysa waayo qof waliba inuu shaqaysta adduunyada way ku abuuranta bal dadka magaalada berberekeeda u fiirsan halkaada intaana tegin soo mid waliba kama fikirayo siduu shaqo u heli lahaa mid hayo mid ahaynba laakiin dadka inta tukatay intaan tukan bal isku qiyaaso kaas meena kaas ma kala dheerahan laakiin nin waliba shaqo iyo siduu wuxuu cuno wuxuu heli lahaa farigeed u qabanaya taas marka qofka haddii xagga diiniyan laga wanaajiyo adduunyadiisana isagaa ku filan talabaad ilahay ba riskiga damaanad qaaday waxaa ka mida markaa xasanada adduunyadan cilmu naafic cilmi wanaagsan ilaahay ku siiyo waxtar leh alcilm asharci cilmiga sharcigood barataa waa xasanaadka ilaahay qofka uu la doonay waxaa ka mida alcamalu saalix cilmiga hadduu camal waayo dembi iyo ciqaab buu qofkii ku noqonaya isaga laftigiisa cilmigii markaa muxuu baahan yahay xadiis marka maqasho inaad camal u rabto xadiiskaas oo aad ku dhaqanto oo qofka jaahilka ah iyo adigu aanaad isku mid noqonin waayo xujadiiba kugu ogantay haddaanu markaa cilmigu camal keeninna maxaa matarayo qur-aankana waxaa ku jirta ina aladiina aamanuu haye lahum jannaatu may ku jirta ise ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat maxaa la socotoon ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat nebiyadu markaa ma odhan jirin dadka wuxuu barta nebi kastaaba oo cibaadaysan jira iyagaa salaadda ugu dheerayn jira iyagaa kan kala ahaa marka cilmiga sababta loo baranayaana dhuuxa laga doonayaaba iyo nicmada laga raadinaya waa alcamal si aawgeed dadkii wanaagsanaa waxay odhan jireen cilmigii wuxuu u tilifooniyey camal hadduu camalkii helana wuu sugnaadaa haddii kalena irtaxal wuu guuraya oo waxyaalaha cilmiga suga waxaa ka mid ah ee qofka cilmiga ku suga alcamalu bihi inuu cilmiga ku dhaqmo cilmiguna maalinba meel buu kuu taagay haddaad aayad maqashay aayaddaa cilmigaadu leedahay haddaad xadiis maqashay xadiiskaa cilmigaadu leedahay aduu almuhim markaa xasanada adduunyada waxaaso dhan bay korsanaysaa hadday markaa xaas wanaagsan tahay hadday ilmo wanaagsan tahay hadday cilmi naafica tahay hadday camal saalixa tahay intuba waa xasanada adduunyada waa lagu ducaysanaya marka allaahuma aatina aati haddaad aragtaan oo mid leh bimacnaa acطa wey aata أطا يا همسة كلينا بمعنى شاء ويك لديه اللهم آتنا اللهم أعدنا إله نصيب في الدنيا ديانا حسنة وراي وفي الآخرة آخرنا حسنة وراي حسنة دي الدنيا قرني حسنة آخرنا ومحي والجنة يقف في جنة oo markaa halkaa ku nasto waa xasanadii aakhiro waqinaa ilaahow naga ilaali cadaaba annaari cadaabka naareed ilaahow naga ilaali وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي البساق خاخبة في المسجد مسجد لغو خاخوضة لغو تفا خضيئة دف ويان وكفارتها باسد يدنا دف دفنها آسد يدي إن لا آسو متفق عليه masjidkii nebigu sal allahu alayh wasalam iyo waktigaaba mamu goglanayn ciiddii buu markaa lahay marka in qofuu ku dhex tufo candhuuf amba kaaka uu ku dhex tufoa arrin aan banaanayn weyi ha yeeshee haddayba dhacdo oo uu sidaas sameeyo ku tufo maxaa lagaga badbaadi karaa waxaa kafaaradeedu ay noqonaysaa kafaara gudkeedu waxa weeye inuu aaso si aanay dadka dharka uga marin haddaad salaada ku jirto xagga qiblada ha u tufmi nabig yuri sal allahu alay slm xadis saxiix midigtaadana ha u tuf lugahaaga dhexdooda ku tuf ama bidixdaada ku tuf amba maradda nabiga sal l sl saa u qabtay ayuu yihi saa ha sabeeyo dabeetana saa isku celceliya markaa iminka masaajidkuu gogley masaajidooda kuma tufi kartid dee adiga arkaya ay ka sigaraysaa bidixdiina waxa laga yaaba qof baa kaa xiga qibladana kuma banaanin midigta kuma banaaneyn maxaa ku banaano kale salaada dhexdeeda kaa jami mayso salaaddii haddaad kaaka iska tufto laakiin maradaada inta ku tufta kaad xidhantooda hadday mudaan noqotee ayaa saa iskugu celcelinaysa waxaa laga qaadanaya markaa masaajidada in la ixtiraamo oo la weyneeyo la tacbiimiyo ayaa laga qaadanaya in la nadiifiyo waa laga qaadanaya masaajidka oo nadaafadda masaajidka waa waxyaalaha waajibkata in leelay qof kastoo dadka ka midina mar haddii masaajidkii la wada leeyahay cidna cid aanay ka xigin waa inuu ilaaliyo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ammaanay markaa cidda masaajidka nadiifinaysa waxaa laga yaaba qof waliba gurigiisa waa ilaashadaa kabaha ma ogolaado in lala soo galo meelaha qaarkood dee masaajidkuna waa kasii mudan yahayba masaajidkuna waa beytullah waa guryaha alleh guriga alle camiridiisana waxaa ka mida nadiifintiisa inamaa yacmuru masaajid allah man aamina biاllahi walyowm اlaakhir wa camila صaalixa وaqaama salaata وaata zakata walam yaksha ila اllah facasa ulaaika an yakunuu min almuflimiin albuzaqu khaakada fi lmasjid lagu tufa kadiyatun ka fiyan kafaaratu araafideeduna dafnaa in laasooyi وcan anas radi allahu tacaala canhu قال وحر قال النبي صلى الله عليه وسلم وحر من أكل منك عناه من هذه الشجرة جيد كان وحك عناه فلا يقربن يوسو دوان ولا يصلين معنا فلا يقربن ناده يوسو دوان أنك ولا يصلين معنا يعني نلتكن إما لها كسدكدو جيد كاسوام يعني وحوشة الثومة تونت جيد كالإرادة متفق عليه weli markaa masaajidada ixtiraamkooda baynu ku jiraaye qofka toon soo cuna yuu u soo dhawaan buu nebigu yuri sala allahu alayh wasalam masaajidka yuu nala tukanay annagana yuu noo soo dhawaanay toonta ayaa xadiiskan rasuulku sheegay xadiis kale toon iyo basal buu sheegay athuuma aw ilbasal sababtu markaa waa maxay malaaigta iyo bani aadam kuwa labadu ay ku dhib mudanayaan sidaa awgeed waxay culimadu ihahdeen xataa haddii masaajidka cidba aanay joogin malaa'ig baa joogtee qofkii isagoo toban cunayuu ima soo gelin masaajidka oo inagu wuxuu ihi malaa'igtu waxay ku dhib mudataa wixii bani aadamku ku dhib muto maxaa looga qiyaas qaatay waxaa looga qiyaas qaatay wax kasta oo ur karaahiya a leh oo musalimiintii dhibeeya hadday noqoto markaa qofku dhidid xoog inuu ka soo urayo aanu markaa iska soo hagaajin oo kale sharabaadadii xunayay hadday urayaan oo kale sigaar hadduu soo cabay oo kale geed kaleo dee ur noocaasaba dadku karaahaysanaya hadduu leeyahay o kale waxaasoo dhami waa waajib in laga hagaajiyo masaajidka oo laga ilaaliyo waxaa kaloo laga qaadanaya dadka inaan la dhibin si gaarana dadka ilaahay subxaana wa tacaala caabudaya masaajidada soo galay in aada loo ixtiraaba laga qaadanaya cadayga in lagu dadaalana waa laga qaadanaya cumar bin khadaab wuxuu yihi laba geed baad cunaysaan oo aanan u arkayn in ilaa laba geedoo xunxun inay yihiin mooyaane waktigeediina wuxuu yihi waktigii nebigana sala allahu alay slam haddii laga dareemo qof inta la saaraabaa baqiic la geyn jiray xabaalaha foge ayaa loo saari jiray qofka masaajidka laga saari jiray waktigii nebiga markaa dad fara badani sharabaadadaasoo laga yaabo inay xoogaa aanay wanaagsanayn ayay masaajidka la soo gelayaan halkii ku istaagay baa laga yaba hadhow in laga wariyo oo lagu sujuuday amba sigaar buu soo cabayaayo isagu hadduu dana sigaarka ma dareensan lakin dadkan aan sigaarka cabin amba dadka ku xigaa aad bay u dhibsanayaan amba cadaygii baaba laga yaaba inaanu aada ugu dadaalin marka diinteenu waa diin nadaafadda ku dadaasha iyo qofku inuu ilaaliyo hay-addiisa iyo dadka muslimiintaaba qaala nabiyu sala اllah ala slam wuxu uhi man akala ninka cuna min haadihi shajarati geedkan wax ka cuna falaa yaqrabanna ayuu noo soo dhowaan walaa yusalliyana macana yaanu nala tukanin yacni wuxuu jeedaa athawma toonta mutafaqun calayh wa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tahi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa yucjibuhu miduu cajabgeliye attayamunu midigeysigu fii tanaculihi kaba xidhashadiisa wa tarajulihi feerashadiisa wa طuhuurihi طahaaro qaadashadiisa mayrashadii iyo weysadiiba wa fii شhaأnihi arintiisa kullihi dhammaantii arrinkiisa oo dhan mutafaqun calayh midigta in wax laga bilaabo wixii wanaagsan waa min baab اikraam min baab اtakriim waa sunihii nebiga hadduu qofku ku dhiibayo midigtuu ugu dhiibi jira hadduu ka qaadanayana midigtuu kaga qaadan jira hadduu cunayo midigta hadduu markaa cid salaamayo midigta laga bilaabaya masaajidka haddaad soo gelayso iyo meel wanaagsan midigtaad ka horreysanaysa haddaad ka baxayso cagsigeeda wey suuliga markaad gelayso bidixdaad ka horreysanaysa markaad ka ka soo baxayso midigta marka waxyaalaha takriimka iyo maamuuska huwan oo dhan midigta ayaa lagu horreysiinaya marka markaad feeranayso midigtaad horreysiinaysaa markaad xiiranayso saasoo kale kabahata midig baad hor xidhanaysaa arrintiisoo dhan bay tahay fii shani kullihi maxaa lagu qaydaya waxaa lagu qaydaya wixii baabu takriim iyo maamuus ah sidaa awgeed warkaa marka dharka layska bixinayo kale bidixdaa la horeysiinaya suuliga marka laga soo baxo masaajidka marka laga baxayo kale bidixdaa la horeysiinaya waxyaalaha qaar in culimo isku khilaafaanoo cadayga oo kale iyo markaad cadaynayso ma bidixdaad ku cadaynaysa mise midigtaad ku cadaynaysa markaad sandaarsanayso ma bidixdaad ku sandaarsanaysaa ood ku luqluqanaysa biyaha ku qaadanaysa mise midig gaar ahaan marka la iska soo fiifinayo marka culimadu labada qowl bay idhahdeenoo qol waxay dee mar haddii la weysiisanayo waa min baabi takriim markaa midigta ha la isticmaalo qolana waxay dhahdeen maya de waa isaalatu alwasf waa waxyaala marka la iska suulinayo taasina markaa bidixda ayay ahayd in lagu isticmaalo cadayguna waa kula mid cadayguna waa kulan si kastaba noqotee markaa waxyaale waxaa jira dee bidixda in lagu qabtaa ay laga wanaagsan yahay aanay xaaraan ahayn in bidixda wax lagu cuna amba wax lagu cabo waa xaaraan iyadu in midigta lagu cabo lagu cunaana waa waajib laakiin bidixda inaad wax ku qaadato waa makruuh waa arrin laga wanaagsan yahi inaad bidixda wax ku bixisaana waa makruuh saasoo kale ahlu jannihii ayaa ilaahay subxana wa tacaala uu tilmaamay inay yihiin asxaabu اlyamiin maalinta qiyaamaha qofka midigta kitaabka looga dhigo inuu yahay mid faraxsan oo halkaa kasii garanaya inu wanaagsan yihiin kaana rasuulu lahi sala اlah ala rasulku waxaa yucjibuhu midigu yaadgeliya atayamunu midgeysigu fii tanaculihi kaba xidhashadiisa wa tarajulihi feerashadiisa wa طuhuurihi طahaaro qaarshadiisa طahaaradii markaa maxay koobsanaysaa weysadii iyo maydhashadii wa fii shanihi kulihi arintiisoo dhan wa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu اlahi salى اllahu alيه waslm rasuulku wuxu ina allaha rafiiqun ilaahay waa mid naxariis badan oo dabacsan yuxibu rifqa dabacsanaanta iyo lطiifnaantana waa jecelye fi اlamri arin kulihi dhammaantii arinka oo dhan mutafaq caleyh ad adeyga iyo qalafsanaanta alla subxaana watacaala ma jecla laakiin rifqiga iyo turidda iyo naxariisa ayuu alla subxaana watacaala jecely waayo waa rafiiq min asmaa illahi min rafiiq himidi waxaa laga qaadanaya markaa arrimaha in sahalka laga wado amba lagu wado si awgeed caaisho waxay tiri nebigu iyadoo sheegaysa laba arrimood lama dooransiinin ilaa akhada caysarahuma keebuu qaadin jira laba arrimood hadday guddoonaadaan ka fudud buu qaadin jira labada arrimood maa lam yakun iman intaanu dembi ahayn kaas fain kaana iman kaana abcad annaasi minhu hadduu ismi yahayna kaka fog bu hadday laba arrimood ku gudboonaadaan labadu ay ku dhannaan in adduunya ahaan xaggee keenaysaa un ka kuu sahlan oo risqiga ku jiro haddaad qofka ku sheegayso bal horta xagga dabacsanaanta ka ilaali ama ka weerar dhinacaa ka horreysiiye in allaha rafiiq alla waa rafiiq waa mid dabacsan naxariis badan yuxibu rifqa turidda iyo dabacintana waa jecel yahay fi lamri arrimaha kulihi dhammaantii muttafaq caleyh marka arrimaha inaan la adadkaynin ee la dabciyo ayaa loo jeedaa dabcinta iyo adadkaynta laftigeedana sharcigumay ku salaysanta وan iبn mascuudi waan soo gabagabanaya xadiiskaas iyo ka kuxigaan ku darayaa وan iبn mascuud radي الlahu taعalى canهu qaala dukira cinda النabiyi salى الlahu عalيه waslم rajul naama leylaة xatى aصbax faqaala dalika rajul baala shayطaan fii udunay aw qaala fii uduni can ibn mascuud radي الlahu taعalى canه qaala wuxuui dukira waa la sheegay cinda nabiyi sal la ala sl nabiga agtiisa rajulu nin baa la sheegay oo lagu xusay ninkaasoo naama sexday leylatan habeen xataa asbaxa ilaa waa barisay faqaala nebigu wuxu uhi daalika rajulunkaasi waa nin baala shayطaanu shaydaan uu ku kaajay fii udunayhi labadiisa dhegood aw qaala ama wuxuu ihi fii udunihi dhegtiisa muttafaqun calayh shaydaanku waa shaydaan unde shaydan waa shaydaan oo qofkay soomaalidu ka yaabaan qofkana waa shaydaan shaydaan wax kale kama shaqeeyo aabunbu kaa shaqeeya siduu ku limin lahaa camal kale ma hayo isagu waayo ilaahay muxuu ka codsaday rabbi faandurnii ilaa yowmi yubcauun ilaahw maalinta les ilaa qiyaamaha ii kaaguu aniga intaasaan kaa codsanaya aan joogo markaas shaydaankii dadka waa masra demi buu nebigu sal l slm dhiig mareenka ayuu ka maraya dhiig mareenka ayuu raacaya haddaba shaydaanku habeenkii qofku markuu seexdo waxa uu doonaa markaa inuu ka faaidaysto cibaado aan uu soo kicin salaadii uu ka seexiyey salaatuleilkii iyo subaxii labadaba wuxuu nebigu yihi sal allahu alay slm saddex guntimood ayuu qadaadka kaga xidhaa qofka markaasuu kudaa mid kastaba calayka bileylin طawiil waxaa korkaaga ah habeen dheer iska seexo ayuu ku ihahda hadduu markaa wuxuu rasuulku yihi baraarugo o u duca akristo oo ilaahay xuso xaaladda ayada middaa ka furfurata hadduu weysaystana mid kalea ka furfurata hadduu tukadana mid kalea ka furfurata markaasuu u abrisa qofkaas isagoo farxaan oo nashiida haddaba ninkani salaatuleylkiiba buu kicina intuu iska seexday buu iska hurday habeenkii oo dhan danba kaba gelin shaydaanka waa ku kaaji kaadidaas maxii siday noqon kartaa mise waa macnawi ma waxay ka dhigan tahay siduu qofkan u toosi waaya inuu shaydaanka dhagaa kaga kaajiyo kale mise waaba kaadi xaqiiqiya waxay culimadu leeyihin kaadi xaqiiqiya noqdo wax diidaya ma jiro ee waa inaan arki karin qad yakuunu bowlan xaqiiqiyan kaadi xaqiiqa ah ayaa dhici karta inuu shaydaanku ku kaajo marka insuu shaydaanku ka xoog batu qabsaday dad istaxwada calayhim ashayaan shaydaan baa qabsaday baa leeyihi ka salaadii subaxna ka seexnay haddaba maxaad u malayn kii isagu habeenkii ilaa waa berisigii markaa seexday baa laleeyahay caynkaas weeyaane bal ka waranka seexday salaaddii subaxna ka seexday kaas isagu waa ka sii dembi badany waa ka sii fogiyay arrintiisa ذكر هو لو شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات رسول من بلا شيء ما صحيح ليلة كان حتى أصبح لا وبرسل فقال يقول ذلك الرسول كان سوى من بلا شيطان الشيطان كوكا تشوف في أذنه رئيسة أو قال يقول في أذنه بيتيس متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول يقول السباب المسلم عيق العيق فمسلم كآه فسوق وفاسق نمو خروج عن داعة الله فسق وحل هذا طاacada allo laga khurujo laga baxo wa qitaaluhu in lala dagaalamana kufrun waa gaalnimo marka kufrigan waxay culimadu isku waafaqeen inaanu ahayn kufri akbar ee uu yahay kufrun askr waayo laba qof oo muslimiina hadday dagaalamaan maanta dee ma kufriyayo midkoodna haddii aanu xalaashanin arrintaas waxaase la tilmaamaya labaduba inay dunuubta waaweyn ka mid yihiin cayduna ay arrin kabiira ah oo dembi weyn ay tahay kufriga arrintaa lagu tilmaamay qitaalkina kabiira ay tahay iyaduna saas oo kale inaanu kufrigu ahayn kufriga akbarka waxayna tusaya halkan marka la marayo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiis wuxuu ku yidhi waxaa ka sii sarixsan xadiiska aayadaas wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaصlixuu baynahuma fain baqat ixdaahuma calى اlأkhra faqaatiluu latii tabqi xataa tafiya ilى amri اllah hadday laba kooxoodo muslimiin islaayaan dhexdooda wanaajiya marka iyagoo dagaalu dhex maray ayaa haddana alla subxana wa taعala muxuu ku tilmaamay inay yihiin mu'miniin inay yihiin wain طaa'ifataani min almu'miniina iktataluu inaan markaa kufriin baa laga qaatay de halkaas waxaynu ka qaadana markaa halka cayda waxa la dhahdaa dhaqan wanaagsan maaha amba dacaayad ku sheeg amba waan kaftamayey dheh waxa cayda la dhahdaa dhaqanka islaamka kuma jirto haddii markaa qofku isaga ku caayo oo shaksiyadaada wax ka sheego inaad iska dayso iyo inaad u jawaabta labaduba ay ku bannaantay maxaa se wanaagsan inaad heer iska badayso faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah laakiin inaad ka horgeyso xumaantaa mid lamida way ku bannaan tahay oo wa jazaau sayiatin sayi'atun miluhaa xumaan abaalmarinteedu waa sayi'atun miluhaa waa mid lamida un lakin faman cafaa وaصلxa faajru calى اllah sidaa awgeed nebigu salى اlahu alay sl xadis wuxu yhi labada qofee iscaayaya wixii ay yidhaahdeen kii bilaabay baa iska leh intaanu ka la caayay xadgudbin su-aal baan weydiinaya haddaba waxaan weydiinayaa un hay qolada halkan fadhiya weydiinaya qoladiinan xalqadiina halkan fadhida hadduu qof hooyada caayo maxaa ku banaan imise weji baa ku banaan imise arrimood hay jawaab un amba khalad ha noqoto jawaabtiina amase ha noqoto bal saad u aragtaan idinku inaad ka aamusto taas way ku banaantay maxaa kale ku banaan inaad inaad iskaga tagso wa inaad hooyadii cayo miyaan ahayn miyaana ku banaana hooyadii inaad cayo mar haddii hooyada cayo so innakan idin markaa waxa banaan qofku hadduu ku caayo adiguna inaad caydo way ku banaanta inta kugu yadi laagaad ku tilaado haye yaa ka jawaabay soo sheeg haye waa markuu shaksiyadaada wax ka sheegay lakin hadduu xadgudbo adiga hooyadaa wax ka sheegay adiga waxba kaama sheegay meel kale u cararay saasaa maaha si awgeed kuma banaana inaad hee hooyadii amba adigaad wax ka sheegto hadduu reerkiina caayo inaad reerkooda caydaa kuma banaana sababtu waa maxay dee adigu inaad xadgudub kala samayso lagaama ogola laakiin waxaa lagu yihi hadduu adiga wax kaa sheego tusaalahaan doqon baa tay hadduu ku ihahdo inaad ku tiraado adigaa boqora way ku banaantay maxaa se kasii wanaagsan inaad he inaad iskala diso sibaabu lmuslimi cayda qofka muslimka fusuuqun waa khuruuj can daacati illaah daacadii ilaahay laga baxay iyo wanaaggii wa qitaaluhu in lala dagaalamana kufrun waa gaalnimo maanta halkaasuu inoogu sheegayaa intaa wixii ka hadhay tartankii baad geli doontaan markaa cidda tartanka gelaysa waa ciddii isqortown intiina kale waxba hayaa inay iska fadhiya waayo maanta waxaan arkaya rag badan inaanay joogin aanay u muuqanin oo la- markaa maha moodaan in tartankii markaa un la gelayo ama inay is idhahdeen idinka wax idinsi doonaa Mm.